wasaaradda tamarta iyo neybiya dowlad goboleedka hiirshabelle iyo deegaanka ceel jaalle ku daafurtay mashruuca biyodhaami oo lan sameeyo qoysaskii ku bogtaaleen xaafado beledweyne ee kafa tahay webiga shabeelle biyodhaamintan yaantii lansiina qoysaska waliba lan sameeyay nadiifin sidaasna waliba sheegay cabdirashiid aadan adag ee hay-adda s y b d ee gobolka hiiraan s y b d waxaan maanta halkaan ka daahfuraynaa barnaamij biyo ah oo m y kit bahal mashiin oo biyaha sifeeyo biyahaas oo ah biyo la filtareeyey maalintii waxaa qof kasta qoyskii waxaa loogu talagalay afartan iyo shan liitar oo biyo ah waxaana siin karnaa kun iyo siddeed boqol iyo toddobaatan qoys biyo ku filan mashiinka waa saakiaan shaqada bilownay waxaa saaki nagala soo qayb galay madaxdii gobolka hiiraan waxaa hadda hareerahayga joogo iskuduwaha wasaaradda tamarta iyo biyaha walaalkii cawil iyo doomi ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiiraan cali cismaan waxaan maanta qoraxdan u taagannahay dadku biyolaan baahan ayaa jirtay waxaan jecelnaha in biyaha marka aan kofargarayno biyo fiicanna ay helaan oo taya leh oo filtaraysan waxaan kaloo u baaqayaa hay-adaha kale oo nala mid ah inay uga faa'iideeyaan biyaha annaga aan bixinayno kuma filno dadka dadka halkaan ku soo qaxay cadadkooda aad iyo aad ayuu u fara badan yahay annaga waxaan maanta bardhey bixin karnaa kun iyo siddeed boqol oo qoys oo qoyskiiba uu qaadanayo afartan iyo shan liitar oo biyo ah marka waxaan hay-adaha kale ugu baaqayaa inay ayagana na soo garab istaagaan barnaamijkaas nagala qayb qaataan wasaaraddii waa joogtaa maamulkii gobolka waa joogaa
waaleh maxamed iskuduwaag wasaaradda biyo hiirshabeelle ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in biyoonyo ihaanayo dhibaatadiiyo ku badanyin ee fatahaadii sanadii labada kun tumiyanee siidka ku dhiiday ee beledweyne la baahayay in tan gargaara deg dega lan sameeya dadkase dhibaatada deerti waxaa u dambaysay in laga baxo xilligii labada kun toban iyo sideedii intii ka sukaysay ilaahay subxaana watacaala ayaa naga hakiyey laakiinse maantay biyihii ugu dambeeyey oo labada kun toban iyo sideedda ahaay ayaa waxaa ka daray biyaha hadda socda labada kun labaatan saddexda sidaas daraaddeed dadkii ku noolaahay magaalada beledweyne waxay u qaxeen tuulooyinka hoos yimaado degmada beledweyne waxaa laga qaxay ilaa ay tuulooyin fara badan hal qoys oo maanta degmada beledweyne ku nool ma jirto anigoo ah marka iskuduwaha wasaaradda tamartii khayraadka biyaha waxaan maanta daahfuraynaa mashiin biyaha sifeeyo oo ugu dambeeyey la keenay gobolka hiiraan mashiinadaas waxay yihiin laba mashiin mid wuxuu yaallaa jowhar midna wuxuu yaallaa beledweyne waxaan loogu talagalay xilliyada amarjansiga marka ay dhacdo in dadka bulshada loogu faa'iideeyo biyay saxansaxa oo nadiifa ay qaataan sababtoo ah biyaha saxansaxada dadka hadda magalan karaan oo macnaha warshadihii hoose macnaha waa ka soo wada qaxeen biyahaanna waa biyaha keliya lagu noolaan karo biyahaanna waxaa laga keenaa deegaanka ceelgaal waxaana sii sifeeyo mashiin dadkana waxay dhaansanayaan ayagoo ah biyihii saxansaxadacaadada ku shubanayaan waxaan halkaa marka aan ugu mahad celinayaa hay-adihii juhdiga geliyey ee maanta intaasoo masaakiine ah ay biyahaas helayaan